أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى welilaahi ilaahay bay u sugnaatay oo keliya maa fi samaawaati waxa samooyinka ku sugan iyo wamaa fil ardi waxa dhulka ku sugan sama cir iyo dhul iyo wixii ku jiraba ilaahay unbaa leh sidaa daraaddeed ayuu maalinkaa maanta ah liyejziya aladiina xaq buu ku abuurayna isagaa maamulaya dadkaa ku jirana waxaa ka mid a mid lumay iyo mid hanuunsan huwa aclamu biman dalla wa huwa aclamu biman ihtadaa marka wuxuu u abuuray liyejziya aladiina siduu u abaalmariyo asaa aladiina kuwii asaa-u xumeeyey ficilka wax xun sameeyey bimaa camiluu wixii ay sameeyeen ku abaalmarinayo oo ilaahay cadaaladiisa ku labalaabi maayo xumaanta ee xumaanta intii ay geysteen unbaa loo qorayaa halkii sayi-aba hal sayi-a unbaa looga qorayaa oo wayejziya uu abaal mariyo aladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyeyna bilxusnaa mid ka wanaagsan toodii mid ka wanaagsan ama bilxusnaa bilmathuubati alxusnaa thawaabkii wanaagga badnaa oo janno ah ayuu ku abaal marinayaa ama waa usii labalaabayaa waxaad tidhaahdaa aladiina kuwii weeyaan wanaagga sameeyey ama aladiina kuwii ayuu abaal marinaya haddaad doonto waad bedelaysaa waxaad odhanaysaa labada ka dambe labada mawsuul ka dambe unbaad ka bedelaysaa ama ka sifaynaysaa ama ku bayaaminaysaa aladiina kuwii weeyaan kuwa uu abaalka wanaagsan marinayaa ama aladiina kuwii ah kuwii ah kuwa wanaagga sameeyey ee bilxusnaa lagu abaal marinaya aladiina kuwii ah waxay yihiin kuwii yejtanibuuna ka fogaanayay bay yihiin kabaa'ilal ismi dembiyada kuwii waaweynaa kuwii ka fogaanayay weeyaan iyo walfawaaxisha kuwooda dembiyada kuwooda aada iyo aadka usii foosha xun leh ila lamama dembiyada yaryar mooyaane amase ila lamama marmar mooyaane marmar qofku dembi kabiiro ah ay ka dhici karto ina rabbaka rabbigaa waasicu lmakfirati dembi dhaafkiisa kii uu ballaadhan yahay weeyi oo taas ayuu ku dhaafayaa wax badan huwa isaguna aclamu waa idin ogaal badan yahay bikum idinka idin ogaal badan yahay id waqti ansha'akum uu idin alkumay uu idin amaamuday min al ardi dhulka ayuu idinka soo amaamuday dhulka iyo ciidda markuu aabihiin aadam turaab ka soo abuuray waa idin ogaal badan yahay wa id antum id waqti buu ogaal badan yahay antum idinku ajinnatun uurjiif aad tihiin fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloosheeda aad jiiftaan oo ku qarsoon tihiin sidaa hadday tahay marka falaa tusakuu ha ammaanina anfusakum naftiinna ha ammaanina mar hadduu alle naftiinna idinka yaqaano oo naftiinna idinka aqoon badan yahay sababaa nafti ku ammaantaan oo ku taskiyeysaan ma taallo oo aad tidhaahdaan waxan iyo waxan baan sameeyo qof fiican baan ahay falaa tusakuu ha ammaaninana anfusakum naftiinna ha ammaanina huwa ilaahay aclamu isagaa yaqaan u aqoon badan biman itaqaa ciddii cabsata isagaa u aqoon badan markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina yejtanibuuna kabaa'ir alifmi ijtinaabku waxa weeyaan waa fogaansho oo macnaha jaanib baa laga keenay dhinac markaa qofkiina waa dhinac dembigii kale ee kabiirada aha ay weynaana waa dhinac yacni isku meelba ma joogaan qofkaan muxsinka ah ee wanaagsan ee isaga iyo dembigu isku meelba uma hoydaan waabuu ka fogaadaa weeyaan fii jaanibin buu ku sugan yahay dembiga kalena fii jaanibin buu ku sugan yahay marka waxay ka fogaadaan oo kale kabaa'ir alimi dembiga kiisa waaweyn oo dembiyada waa ay kala waaweyn yihiin oo qaar baa sii waaweyn jamaahiiru ahlilcilmi saasay yidhaahdeen oo dembiyada waxay u qaybiyeen dembi kaa ka yar iyo dembi weyn ayaa laga qaatay culamada qaarna waxay leeyihiin maya dembiga waa wada kabiir dembiga wixii ilaahay lagu caasiyayaaba kulamaa cusiya allaahu fiihi bihi fa huwa kabiiratun waa kabiira wax alla wixii alla lagu caasiyo mar hadduusan ogolayn waxaa in la sameeyo markaa kabiire iyo sakiirana male laakiin waxa waxa weeyaan waa xagga tasmiyada weeyaane waxay ijmaac ku yihiin culimmadu inay kala duwan yihiin dembiyadu sidaa waa ku ijmaaceen laakiin saqiiro in lagu magacaabo dembi ilaahay lagu caaseeyo in saqiiro la yahdo waa yaryaha la yidhaahdo taanay weyntay diidan yihiin marka kabaa'ir alifmi dembiyada kuwooda waaweyn iyo walfawaaxisha kuwa sii foosha xun leh oo matalan ba fawaaxishtu waxaa weeyaan tii waaweynayd baa sii kala daran oo maraatib sii kala ah yacni muraadif uma aha oo isku macno maaha kabaa'ir alifmi iyo walfawaaxisha isku macno maaha ee tasiis waa inaynu ku xambaarno dhinaahno dembiyadu waa sii kuwa waaweyn baa sii kala waaweyn oo faaxishada matalan ba zinada oo kale ilaahay wuxuu ku magacaabay faaxisha walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila waa mid foolxumada ku talax tegay weeyaan zinadu liwaadkii ayaa ka mid ah raggii ragga u tegayey ata'tuuna alfaaxishata faaxishadii ma ma ma samaynaysaan oo ma la imanaysaan ma imanaysaan macnaha iyadaaba ka sii weyn bay leeyihiin culimmadu zina zinada caadiga ah iyadaa ka sii weyn oo alfaaxisha al baa lagu sii macrifeeyeyba iyana waa faaxisho zinadii iyo liwaadkiina waxaa ka sii weyn maxaarimta oo maaragtay ama intaa la guursado amase laga zinaysto walaa tankixu maa nakaxa aabaa-ukum ilaa maa qad sal innahu kaana faaxishatan wamaqatan wasaaa sabiila maqti iyo faaxisho marka waa yani waa macnaha waa foolxumadii ayuu foolxumo badan buu sii leeyahay ma garanaysaa zinadu waxaa weeyaan waa kabiiro inaad deriskaaga kusoo hoos noqotaana waa kabiire waa sii foolxumaynaysaa oo bixal bixaliilati jaarika ama reerkii aad deriska ahaydeen ninkii aad saaxiibka ahaydeen markuu maqan yahay reerka usoo daba marto taasina way sii labalaabaysaayoo bahasha foolxumaday kasii badinaysaa kabiiradii marka wal fawaaxisha kuwooda sii foosha xun ayay ka fogaanayaan iyo kabiiradaba ilaa lamama lamamka mooyaane marka istisnaaha in laga dhigo munqadic oo macnaha uu noqonayo laakina lamama dembiyada saqiirada ama yaryar marmar inay sameeyaan waa laga yaabaa amase laga dhigo ila lamama istinaha laga dhigo mutasil oo la yidhaahdo ila lamama marmar mooyaane yalumu bidembin uma laa yacuudu ilayhi macnaha marmar buu dembi samaynayaa qofkii dembi baa ka dhacaya kolkolmu waa bini aadane waxa weeyaan gacane waa miskiine mar buu gacantu waxoogaa wax ku yar dhacaysaayo waxbuu qaadayaa waxbuu xadayaa laakiin waa ka toobadkeenayaa u noqon maayo marmarna hawl kalaa ku yar dhacayso oo waa ka toobad keenayaa idow noqon maayo marka labadaa tafsiirba waa layidhi labaduba waa laba tafsiir oo salafiya weeyaan oo selafkii ay ay sheegeen weeyaan inay idhaahdaan yacni waxa weeyaan waa dembiga ka yaryar dembiyadu waa kala yaryar yihiin iyo ma ahayna waa dembi kabiira ah laakiin mar qura la sameeyey ama marmar yaro dhacay oo dabeedna qofku markiiba ka fuqay oo ka toobad keenay labadaba lamamka waa lagu fasira oo allama macnaha waa ka yaryahay ka kale waa ka yaryahay weeyaan in takfir allaahuma takfir jaman wa ayu cabdin laka laa laa alama yani waa kii shaacirku lahaa ilaahow haddaad dembiyada dhaafayso dembiyada waaweyn maaragtay dhaaf oo addoon aan maaragtay ilmaam samayno dembiye ku yar dhicini miyuu jiraa marka kuwa iyada ah kabaa'irta ah ayuu ka fogaanayaa weeyaan kabaa'irtuna yacni ma laha xad jaamic ah oo maanic ah yani ma laha dembiga noocaa iyo noocaasa weeyaan kabiiradu wax ilaahay qariyey weeyaanoo kabiira unbaa la yihahdaa tiro lagu gartoo la yidhaahdo waa intaasoo waa maxsuura waa maxduudna ma jirto macnaha maxsuurna maaha maxduudna maaha see raajixa xadna ma laha jaamicahoo maanicoo laleeyahay dembiga nooca noocaasa unbaa kabiira ah calaamado waa ay sheegeen oo tacaariif badan bay culimmadu sheegeen oo ciiddaa ka badan laakiin mid jaamic ah oo maanic ah oo dembi kabiira ahiba aanu ka baxsanayn dembi sakiiraana aanu soo gashanayn oo wada kabiiro ah oo tacriif jaamic ah oo maanica lama heli karayo culamada qaarkood waxay leeyihiin waa wax ilaahay qariyeyoo sida leeyatulqadriga loogu qariyey ramadaanta ama tobanka dambe ayaa dembiga kabiirada wax waa laga sheeg sheegay oo matalan ba wax qalbiga ka dhacaya waa laga sheegay oo shirkigii iyo isla riyaagii iyo waxyaabaha noocaas waxyaaba maalinkaa carabka ka dhaca waa laga sheegay oo shahaadatu zuurkii iyo maxaanku dhahdaay markhaati beenaalihii iyo qadafkii dadka la qadfaayey iyo waxyaaba carabka laga ka dhacana waa jiraan waxyaaba farjiga ka dhacana waa jiraan sida sinada iyo liwaadka iyo waxyaabaha noocaasa waxyaaba caloosha ka jiraan ka dhacaana waa jiraanoo aklu riba xaaraan la cunayo iyo waxyaabo lamida iyo wax saasa waxyaaba gacanta ka dhacaana waa jiraanoo sida gacantii sariqadii tuugii lagu qaaday iyo wax la mida laakiin waxa weeyaan tiro loo koobay oo maalinkaa maanta a la yidhaahdo tiradaasay yihiin ama xadkaasay leeyihiin ee ma laha xadka shaykhulislaam baana ugu fiican oo isaguna aad iyo aad u dheeraadood moodo inuu aad iyo aada usoo dhadhaweeyey markaa dembiyadaa kabiiradaa ayuu qofkii ka tegayaa oo ka fogaanaya iyo fawaaxishadii ila lamama dembiyada yaryar mooyaane ee saqiiradaa mooyaane ina rabbaka rabbigaa waasicu lmaqfirati dembi dhaafkiisa kii uu ballaadhan yahay wey oo haddii maalinkaa maanta qofku dembiyada kabiirada uu ka fogaado ilaahay wuxuu ku dhaafayaa kuwa yaryar buu ugu dhaafayaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum dembiyada waaweyn ee laydinka nahiyey haddii aad ka fogaataan kuwa kale waa laydinka dhaafayaa marka waxyaabihii lagu dhaafayey dembiyada yaryar ama dembiyadaba lagu dhaafayey waxaa ka mid ah inuu qofku toobad keeno iyo ka toobad keenoo ka foqo shuruuddeedii la yimaado iyo inuu dembiyada waaweyn ka fogaado iyo inuu dembiyadii maalinka maanta ka dhacayna xasano raacsiiyo ya aqmi salaata طrafay nahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waata li salaadaha yani jamca la tukado oo jamcba jamc looga maaragtay salaadihii oo si fiican loo yimaado waxa ay tegsiinayaan in alxasanaati waay wanaaggii wuxuu tegsiinayaa ama camalkii wanaagsanaa yudhibna sayi'aat oo dee waxay kusoo degtay nin baa wax yar ka dhaceen oo gabadh buu dhunkaday ajnabi oo aanu aanu isagu qabin buu dhunkaday eedna markii arrintii uu ka soo fuqay buu dee xanuunsaday oo macsidii gubtay oo uu soo caro nebigu u yimi markaasuu nebi allow sidaasaan sameeyey waan dhunkaday gabadhaanaan qabi baan suuqa dhag ka siiyey quruxda intaan u yar baan dhag ka siiyey dhabanka dabeedna waa anigaa soo cararay markaasuu aayaddaaadaa soo degtay ina alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikraa lildaakiriin markaasuu ya aliya khaasa aayadda ma anoo le anoo qura igu saabsantao aniga quraa leh markaasuu ima lijamiic ummati bay ayaa leh nebigu calayh isalaatu wasalaam marka qof waxyaabaha hadduu xasanaadkii qofkii raacina waatbi asanata wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa way baabiinaysaa adigu mukafiraadka waa badan yihiin waxyaabaha mukafiraadka ee dembiyada qofka ilahay kaga tirtirayo haddii uu aqbalayo marka ina rabbaka rabbigaa waasicu maqfirati dembi dhaafkiisu kii u ballaadhan yahay weeyi wa ilaahay aclamu waa ogyahay bikum idinka ayuu idin ogaal badan yahay id ansha'akum markuu idinka soo abaamuday min alardi dhulka oo nebiyullaahi aadam markii la soo marinayay ma garanaysaa maraaxiisha turaab ciid laga soo abuuray haddana min diinin laazib ee dhoobo gacanta ku dhegaysa haddana min xama-in masnuunin dhoobadii oo isbedeshay oo tagayurtay haddana min salsaalin kalfakhaar waa inagii soo marna haddana iyadoo bahal qaraarcalaa oo maalinkaa maanta sanqarhaysa markii dambe nafta lagu abuuray markaasi waa markii hore aadam la soo abuurayay markii dambena aadanahu siduu u dhasho oo uurka hooyadii uu kusoo abuurmaa wa id antum ayuu idin ogaal badan yahay ajinnatun aatihin urjiif ku qarsoon janiinku waa wixii qarsoone fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshiisa oyadiina adwaar ah doorar ah ama heerara candhuufadii yarayd iyo mar yaro u isbedelo maaragtay calaqa isku bedelo iyo maruu mudqo noqdo iyo mar maaragtay faanshanahu khalqan aakhara mar kale oo lafo iyo maaragtay naf lagu afuuro fo uu qof caadiya noqdo adwaartaayba ilahay u idinku ogyahay haddaa sidaa tihiin marka falaa tusakuu ha ammaanina anfusakum naftiinna ha ammaanina qofku yuu naftiisa ammaanin oo idinkoo isu bogay isu bogay calaa sabiili اlicjaab naftu waa naf cajiib ahoo haddii lasii ammaano waxa weeyaan way sii kadsoomaysaa wayna way isweyneynaysaa fanasal اllaha salaamata walcaafiya markaa cidna ha u faanin cidna ha adiguna ha iscajibin khaatumadaada un ka fikir khaatumadaada ka fikir laakiin adiga inaad isamaantoo tidhaahdo anigoo nin wanaagsan baan aho ilaa yaraan anigoo aan qaan gaadhin baan salaadaydii bilaabay welina waan wadaa dembi kabiira aba ma samayn wanaag baan iskaga jiraa mid kaloo xumaan miisanaya markaad aragto aad tidhaahdo kaa maaragtay ha kaasi waddadii wuxuu waa halis buu ku jiraayo aad ilaahay uga dardaar weliso haa waad karaahiyeysanaysaa ama waad nacaysaa ilaahay in la caasiyo macsiyada waad nacaysaa laakiin qofkan wuxuu ku dambayn doono ma ogid isaguna inuu toobad keeni doono weli noqon doono adiguna aakhirka aad ka dhaqaajin doonto cidna garan mayso marka akhlaaqda diintu inoo sheegaysa waxaa ka mid ah bal ilaahu yuzakii man yashaa alam tara ila ladiina yuzakuuna anfusahum waa la yaab kuwa naftooda waxa weeyaan ammaanaya ee dahiraya ee dad fiican baan nahay annaga salaatuleylka waan tukada adhoon dadka waliba meelaha kaga sheeg sheekayso xajkana iminka tiradiiba wayga qaldanto intaan tigayba garan maayo waayahay wixii aan bixiyeyna ay kula badato aad tidhahdo weligiiba xun baan wadeeyo iyaduna aad iyo aad ba sadaqadaydina u badanta oo aada iscajabiso taa iyadaa lama lama rabo falaa tusakuu ha ammaanina anfusakum naftiinna ha ammaanina waxaydaan u ammaanaynin huwa isaga ayaaba aclamu u ogaal badan isagii ayaa u ogaal badan biman itaqaa ciddii baqday ee ilaahay ka baqday isagii baaba u ogaan badan marka ilaahay inaad ku madno sheegato tidhaahdo waxayo waxaasaan sameeyey oo aad sidii ilahay hadduu ku waafajiyey dee alxamdu lilah alxamdu lilah hadduu ilahay ku waafajiyey marka waa taas qaala allahu tacaala fara-ayta ka waran alladii kii ka waran tawallaa jeestay iimaankii ka jeestay iyo daacadii oo wa acdaa bixiyey wuxuu bixiyey qaliilan in yar buu bixiyey in yar oo daaco ah ayuu la yimi xoogaa daaca iyo iimaan iyo waxbuu la yimi ama maal maal buu bixiyey wa acdaa wuxuu bixiyey qaliilan in yar buu bixiyeyoo dabadeedna waa akdaa sallax gaadhay sallax ama dhadhaab ayaa isku gudubtay isagoo khayrkii wadaa ayaa waxaa ka hor yimi xanibaad haa acda marka kudya la yhahdaayo min min alkudyati baa laga keeno kuliyadun waxa weeye qof baa ceel qodaya meel bisoonaya ceel qod oo ceelka jebi siduu u wado wado wado wado markuu intaasoo mitir qodo ayaa dhagax weyn oo dhadhaab ah ama sallaxa dadka qaarna gawaan bay yidhahdaan lakiin gawaankii waxaan u aqaana meel iska bannaanaya ayuu gaadhaya o isku gudbaysaa marka meeshaas waxay u baahan tahay dee in la jebiyo miino iyo wax loo doonto la qarxiyo ama mandaraqyo waaweyn iyo sabarado iyo inta wax lala dhaco dee intay doonto ha qaadatee in la gaadho si niibta iyo biyaha loo gaadho marka waxaa jiray mid waxoogaa sameeyey acmaal buu la yimi wanaagsan oo khayr ah iimaan daaco xoole ilaahay dartii buu u bixiyey waa camal falay markuu muddo joogay ayuu ka dhaqaajiyeyba shaydaankiibaa wuxuu u dhigay dhadhaab markaasuu meshan waxba laga gaadhi ma halkan maarata waxba kama soo socdaan sidan ku socon mayso in badan oo isbedelo maaragtay oo iska dhaqaajiyay oo yidhaahdo may tan lagu wadi kari maayo saas oo kale wa acdaa wuxuu bixiyey qaliilan in yar buu bixiyey wa agdaa wuxuu yidhi oday baa wuxuu ka sheekeyn inuu dhinta garan maayo oo ka sheekeeyey wuxuu yidhi anigoo beri hargeysa malcaamad iskaga haysto oo qur-aanka dhigo oo ayaan dee lacagna waan haystaa buuli marba ma arday baa ii keenaya xoogaa bishii keenayo mid kala bish mid kale keenayo lacag fiican ma waxba ay soo gala bu jeebkaygu waa qoyan yahay buuli anoo sidaa ku wada bu yidhi ma subax soo xidhiibay malcaamadii warlo in waxaan yaraynayo maqadaama dhirgaanka biilka una bal adduunyada ka shaqo tago deedna beyd yarna wuxuu yidhi wadaadnimadii kuwadii waaye wadaadnimadii he kuwadii waaye bal aan ka warkayno waalida saas saasuu magaranaysa wuu ka dhaqaajiyey buui wuxuu ilaahay wuxuu qadaray inaan meel walba intaan soo taabtay aan ku salaaxi waayo shilin waaye marka waa taasoo kudyadaasaa la kulantay oo dhadhaabtaasi ay isku gudubtay iyo sallaxaa a cindahu kaa agtiisa ma waxa ahaaday cilmulghaybi qaybka maqan cilmigiisii miyaa ahaaday oo fa huwa isagu yaraa wuu arkayaayoo natiijada iyo ashyaada iyo qeybka ayuu ogyahay oo arkayaa am lam yunaba am bal bal taa ka soo tago awalam yunaba miyaan loo sheegin bimaa fii suxufi muusa muusa nebi muuse calayhi salaam waraaqihiisii iyo suxuftiisii wixii ku qornaa wa ibraahima iyo nebi ibraahim suxuftiisii wixii ku qornaa alladii ibraahimkaasoo wafaa oofiyey oofiyey wixii oo dhammaystiray oo taam yeelay wixii laga rabay wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu amray oo ah inuu wixii daacaad ahee maaragtay maalinka maanta laga rabayna uu fuliyey oo addeecay ilaahay ku addeecay risaaladii loo dhiibayna khalqiga ilaahay gaadhsiiyey ciddii loogu dhiibay ibraahim wuu oofiyey maxaa ku qornaa allaa tazilu ayaa ku qornayd waxa weeyaan waxay noqonaysaa waxaad ka bedelaysaa fii maxalli jar bay noqonaysaa fii anlaa tazilu inaanay maalinkaa qaadaynin waasilatu naf oo dembowda naf sha'nigeedii arrinteeda oo inay tahay inay dembowdo ama mukallafo ah oo dembi qaadi kartaa inaanay qaadaynin wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeeda inaanay qaadaynin wa an laysa inaanay u sugnayn lil insaani insaankii inaanay u sugnayn ilaa maa sacaa wixii uu shaqaystay mooyaane wax kale insaanku inaanu lahayn sidaas ayay ku qornayd waa laba oo ta hore waxaa weeyaan nafto dembi kale oo aanay kasbannin oo cid kale shaqaysatay inaan dusha laga saaraynin ta labaad wuxuu isagu shaqaystay oo camalkiisa ku helay mooyaane wax kale inaanu lahayn labadu saasay kale sheegayaan ta saddexaad waxaa weeyaane ku qornaa fii suxufi muusa wa ibraahim wa anna sacyahu camalkiisa uu sameeyey adduunyadu qofka sawfa mar dambe yuraa in la arki doono oo la daahirin doono ama adduunyada ama aakhirada labadaba in lagu arki doono uma dabadeedna yujzaa in la abaalmarin doono alinsaan yani insaanka in lagu abaalmarin doono hu camalkii lagu abaal doono yujzaahu in lagu abaalmarin doono camalkii aljazaa-a abaalgudkii lagu siin doono alawfaa ee oofinta badnaa taa baa ku qornayd taa miyaan loo sheegin wa anna ilaa rabbika rabbiga xaggiisa inay ahaatay almuntahaa dhammaadka dhammaadka la dhammaanayo eesha lagu intihoonaya inay alle xaggiisa ahaatay oo ilaahay un loo noqonayo wa annahu isaga ilaahay huwa isagu adxaka inuu wax ka qosliyo wa abkaa ka oohiyo wa annahu ayshaana walxaali huwa ilaahay amaata inuu wax dilo waxyaa waxna nooleeyo wa annahu alle khalaqa inuu abuuray asawjayni labadii nooc addakara kii labaa iyo walunhaa kii dhidigaa inuu abuuray min nudfatin candhuufa ayuu ka abuuray idaa tumnaa marka la tuuro oo riximka lagu tuuro wa anna calayhi korkiisa inay tahay oo uu isku waajibiyey annash'ata soo abuuriddii alukhraa ee kale kale wa annahu ilaahi huwa isagu aqnaa inuu hodmiyey qofka oo hodan ka dhigo wa aqnaa oo u kaydayo oo qaarna wuxuu kaydaystaan uu siiyey wa annahu alle huwa isagu rabbu shicraa xiddigan ay caabudayaan ee carabta qaar caabudo ee shicro la yidhaahdo rabbigii abuuray inuu yahay wa annahu ahlaka caadan iluulaa inuu halaagay reer caadkii hore iyo wa hamuuda hamuud famaa abqaa waxba inaanu ka reebin wa qowma nuuxna inuu halaagay marka halkaa hore afara'ayta aladii tawallaa ka waran nebi allahu alladii kii tawallaa jeestay laba mafcuul bay u baahan tahay oo jumlada dambe cindahu cilmu lgeybi jumladaasaa mafcuulkii labaad meesheeda degaysaa culamada qaar baa sheegay inkastoo sanadadoodu aanay sidaas ahayn inay sabab khaasa lahayd oo ay ku soo degtay alwaliid ibn lmugiira ninkii lo odhan jiray wuxuu ku dhowaaday inuu islaamo markaasaa waxaa ceebeeyey oo ku caayey mushrikiintii qaar baa ku caayey oo idhi diintii aabbayaasha iyo awayaasha raggii odayaalka ahay waaweynaa baad ka tegaysaayo inanka yare maxamed baad iska raacaysa markaasuu yidhi innii akhshaa cadaab allah innii akhshaa cadaab allah cadaabka ilaahay baan ka baqayaa markaa nin baa yidhi anaa ku kaaga dambiina cadaabka anaa qa anaa kaa qaadaya anaa ka anaa kaa ku filan o takal xoolana waan ku siinaya weliba kugu daraya markaa cadaabkaana aniga kaa qaadaya xoolana qaado khalaas iska dah marka xoogaa buu siiyey xoola-aa intii kale waa kaga bakay lama wada siine cadaabkana anaa ku filan buu yihi markaa kolley qisadu siday u socoto yani cid sidaa u fakeraysa wa laysa lilinsaani ilaa maa saca anlaa taziru waasinatun wisa uqraa isaga iyo wixii kale sidaa u fakeraba raddi bay ku tahay aayadu ku yihiin raddi bay ku yihiin oo qofku maalinkaa maanta cidna cid kale wax kama qaadi karto siaynu in badan ka maqlay duruusta sheekeenna iyo waxaa weeyaan suufyada qaar baa waxay aaminsan yihiin wilaayadu ama welinimadu waa dhexaltooyi oo hadduu qofkun awaawgiisii xataa hadduu eli weli ahaa isagoo iska faasiq ah oo salaad hadduu doona aan tukanayn salaadahaba hadduu doona tukan oo soomin oo caynkaas hadduu kuleeyahe aniga awowgay soo heli maahayn ina hebel hebel baan weligii hebel baan ka tafiirnahay oo ka soo jeeda anaabaa arkayba wiil yaroo iska beri meel isku nimid oo iska faasiq ah ayaa uu qaar buu leeyahay waxa ay soo qabta leanna anugu sheekh hebel sheekh caana oo dadku dee kulley wuxuu ahaa ilah baa ogay ay sheeg sheegaan anuu sheekh hebel baa soo awoogay maahayn aan idin ducaeyey hadda waa mid yaro iska tabcaansanaysaga laftiisu marka waxa weeyaan wuxuu u haystaa wilaayadu inay maxaanku dhahdaa ay ay tahay cirq soo raacaya marka taana arrintu ma aha ee waxa weeyaan cindahu agtiisa ma waxa ahaaday ee qofku waa inuu dadaalo oo maalinka maanta ah hebel baad maqlaysaayoo intaasoo sano cumrigiisii intii horeba wadaadnimu ahaa dacwad buu hayey khayr buu ka shaqaynayey tafaasiir bay qaqriyeen dacwad bay ka shaqaynayeen diintay ku toosnaayeen mucallimiin bay ahaayeen ninkii markii dambe isagoo isa soo bedelayoo sii soo xaydxaytay ama sii xaydxaydanaya oo kule balniyo waxaasaan isku sharaxaya iminka ya oo ninkii oo meel kale oo marayaba yaa la arkaya kaasi waa imtixaanay hayso maaha qur-aankii wuu kaa badiya isagaa dhammaystirayaba haddaad aayad ku akrido xadiidkii wuu akriyayaa kama lafan laakiin meel kalaa u hilaacdayoo muxuu idhi wadaadnimadii ku wadi waayadii ayuu ayuu dabada ka wadaa marka kaas oo kale waa inuu qofku ilaahay uu magan galaayo khaatimadiisa ilaahay inuu wanaajiyo waa inuu ka fekeraa laakiin kudyada iyo waxyaabaha waa inaanu turunturada waa inuu iska ilaaliyaa marka cindahu agtiisa ma waxaa ahaaday kaa cilmulqeybi miyaa ahaaday wixii maqan cilmigiisa miyuu ahaado faho isagu yaraa miyuu arkayaa hadduu taa arkayo leeyahay dee cilmiga anaa arkayaa bay ahaan lahayd am bal bal alam alam yunaba miyaan loo sheegin iska daa taasoo alam yunaba miyaan loo sheegin fii suxufi muusa nebi muuse calayhi الsalaam waraaqihiisii wixii ku qornaa wa ibraahima fii suxufi ibraahima aladii ibraahimkaasoo wafaa oofiyey marka tafsiirka ugu wanaagsani waxa weeyaan wuxuu oofiyey daacadii ilaahay daacat allah wa addaa risaalatahu ila alkhalqi risaaladii loo dhiibana khalqiguu iyuu gaadhsiiyey isaguna waa ka soo baxay wixii maaragtaa awaamirihii la siiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu imtixaanay amarada la siiyey waxaa ka mid a inankaagaa gowra inan yaroo uu jecel yahay oo markaa si fiican u kacay oo nebi ah oo uu markii hore ilaahay aada uga baryey oo uu weynaan ku dhalay falamaa balaga macahu sacya markii uu dee uu inankii raacay ee inan korro noqday ayaa la yidhi inankaagaa gowrac markaasuu mididii soo qaatay oo gowracay oo jiifiyey dee isagu mariye isagu mar hadduu halkaa ka saaray mididii mari markaasaa markiiba laga gaadhay oo gacanta laga qabtay oo la yidhi wankaa haddaba garaac wankaa wankaa waxaan leehay qal wankaa marka waxyaabaha oofiye ugu sii adkaa taasaa ka mid hay maalin kale waa kii isaga iyo hooyadiiba dee geeyey maxaanku dhahdaa maka oo meel cidla a geeyey adigu waa oofiyey almuhim waa oofiyey wixii la amray waa oofiyey dabadeedna ilaahay wuxuu yidhi imaam baan kaagan innii jaaciluka linnaasi imaaman marka imaam yuqtadaa bihi imaam lagu daydo nebi ibraahim wixii loo diray markuu ka soo baxay ayaa imaam ilaahay ka dhiga lagu daydo khayrka laga daydo ina ibraahiima kaana umma qaanita lilah wlam yakun min almushrikiin shaakira lancumihi ijtabaahu wahadaahu ilى siraaطi mustaqiim waaataynahu fi dunya xasanata wainahu fi laakhirati lamina asaalixiin uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa markaasaa layna amray innaga lafteennu dariiqa nebi ibraahim innaga iyo nebigeennaba calayh salaatu wasalaam inaynu raacno oo millatu ibraahim ila toosan oo tawxiidka ku dhisan oo ayay yahay xagga akhlaaqda iyo xagga dhaqanka iyo xagga caqiidada inta walba ka toosan marka ibraahimkii oofiyey ayaa lagu ammaanay marka ibraahimna waa uu maxaanku dhahdaa marka nebigeenna laga yimaado alayh salaatu wasalaam ambiyadii hore waa ugu fadli badan yahay waana ugu mukhtaarsan yahay wa ibraahima nebi ibraahim alladii ibraahimkaasoo wafaa oofiyey oo dhammaystiray wixii laga rabay ee daaca ahaa iyo wixii risaalahay dadka loogu dhiibay ayuu oofiyey maxaa ku qornaa waxaa ku qornaa ka bedelo bima fii suxbi muusa fi anlaa taziru ay annahu ay shaan walxaale laa taziru ma qaadayso taziru laa taxmilu waasiratun mid xambaarsan wax oo shanigeedu inuu yahay inay dembowdo oo ay wax qaaddo dembi qaadato ma qaadayso nafsa wisrin ukhra wisra nafsin ukhra dhe wisra nafsin ukhra naf kaleeto dembigeeda ma qaadayso saw kii umuu odhan anaaba kaa qaadaya waxa ay igu soo wareejiyo cadaabkan anaa daafacaya weliba xoolana qaadoo iska tag ha rumayne iyo wixii la mida ma jirto taasi nafna dembiga naf kale qaadi mayso wain tadcu musqalatun ilaa ximliha laa yuxmil minhu shayun walow kaana daa qurba naf dembigeedii cuslaysay naf kale dembigeeda ka qaadi mayso oo sawtan haddaa la yidhi maxay ahayd liyaxmiluu awsaarahum wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm alaa saaa maa yaziruun kuwuu yidhi qur-aanka maxay ahayd asaadiir lawaliin waidaa qiila lahum maada anzala rabukum waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo maada anzala rabukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan asaadiiru alawaliin kutubihii hore khuraafaadkii ku qornaa unbuu soo bartay loo loo loo mariyey oo u akhriyayaa ee waxba ilaahay ma soo dejin liyaxmiluu awsaarahum sidaa ay kuwaasi u xambaartaan dembigooda wa min awsaari aladiina yudiluunahum kuwa ay lumiyeenna liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan ha liyaxmiluu si ay u qaadaan awsaarahum dembiyadooda ayay xambaaran doonaan kuwaasi kaamilatan xaalay dhammaystiranta oo ninka gaalka ah dembigii uu adduunyada kusii galay oo dhammaystiran buu dee aakhire la tegaya ama qofka muslimka ah dembigii uu galay oo kaamila lama tago aakhiro mukafiraad baa jira ilaahay subxaana watacaala uu kaga kaga dhaafayo dembigiisii muslimku qofka muslimkaah dembigiisii oo wada sitaba lama tegayo xataa qodaxdii mudday baa ilaahay uu yihi waa waa nebigu calayh salatu wasalaam uu sheegay ino kafaaray u tahay marka kaamilatan iyadoo kaamilo ah oo dembiyadiisii u wada sito ayuu tegayaa wa min awsaari aladiina yudiluunahum kuwii ay lumiyeen kuwaas ee hadalkoodaa rumaystay markay yidhaahdeen waa asaadiiru lawaliin kuwii ka rumaystay ee ku raacay ee indheergaradka iyo madaxda iyo nimanka waxyaqaana u arkayey aqoon-yahanka u arkayey ee markay waxu sheegeen ku raacay kuwaana dembigooda bay qaadayaan liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan wa min awsaari aladiina yudiluunahum ay luminayeen bikayri cilmin xaal ay cilmi la-aan ku dheehanyiin oo dadkii waxa weeyaan qaar wax magarataa baa jiro waxa loo sheego ama miidiyaha ay ka maqlaan matalan maanta oo kale ayaaba iska raacayaanba xataa carruurtayna waa aragtaan maanta isagoo si jaan ah oo si qaab cajaa'iba leh ayuu halkaa marayaa markaa maskaxdiisii iyo dhaqankiisii iyo muuqaalkiisii wixiiba meel kalea laga hoggaansaday kubadda uu jecel yahay iyo madaxa liliijiye marka la laadlaadaya ayuu kii laadayey buu raacay mid kaleo isaguna wax kale ah buu raacay marka dadkii dad baa hoggaansama dadka waxmagaradka ah caqligaabka ah dad kale ayaa hoggaansama oo maalinka maanta ay ku daydaan oo lumiyo oo waddow jeexa marka dadkaasu dembigoodii way qaadayaan waxbay ka qaadayaan ama way wada qaadayaan calaa tafsiiri mintaasi ma bayaaniye ayaa oo dembigoodiiba way qaada wada qaadayaan mise dembigoodii wax ka mida bay qaadanayaan taasu waa camalkii isagu uu sameeyey kaa la leeyahay ninkaasu dembiga dadka uu lumiyey buu dembigoodii qaadayaa kaasi waa camal uu isagu sameeyey waa idlaal sida nebiguba u yihi calayhi salaatu wasalaam man sana sunatan sayi'atan falahu wisruha wa wisru man camila biha min bacdihi ilaa yowmi alqiyaama oo ninkii maaragtay xumaan jideeya oo xumaantii lagaga daydo ciddii xumaantaa samaysay dembigoodii buu qaadayaa ilaa yowmi alqiyaama taasu waa isaga waa ficilkiisii weeyaan waa ficilkiisii laakiin sida waxa weeyaan dembi kale qof kale dusha laga soo saarayaa oo isagu aanu shaqo ku lahayn ma jirto anlaa taziru fii annahu laa taziru inaanay qaadaynin waasiratun mid dembowday ama shanigeedu yahay inay dembi qaadaa wisra uqraa wisra nafsin uqraa saasaa ku qornayd waxaa kaloo ku qornayd wa an laysa lilinsaani qofkii inaanu lahayn ilaa maa saca wuxuu shaqaysta mooyaane annahu ay shanu walxaalu laysa uma sugnaanin lilinsaani qofka bini aadankaa ilaa maa saca wuxuu shaqaysta mooyaane halkaas ilaa maa saca culimmada qaar waxay leeyihiin aayaddu waa sideedaas waa cumuumkeedaas wixii sunnada iyo diintu ka soo reebtay waa meesheeda oo haddii qof qof ducada muslimiinta iyo qofkii dhintay ma garanaysaa ducadiisii way anfacaysa oo innaga salaatuljanaasada ku tukanayna ee u shafeeco qaadayna nusuustaa sheegtay taa haddii deyn lagu lahaayo qof muslim deyntii ka bixiyo waa anfacaysaa nusuustaa sheegtay haddii maxaanku dhahdaa xaj lagu lahaayo xajkiisii uu weligiisii ka xajiyo nusuustaa sheegtay haddii soon nusuustaa sheegtay waxyaabaha noocaasa ee waa wax nusuustu sheegtay laakiin sidii kale waxa uu shaqaystay unbuu leeyay yacni wax aan aanu shaqaysanna dusha laga saari maayo wax aanu isagoo shaqaysanna la siin maayo ilaa madluumka qofka hadduu madluum yahay in daalimkii looga soo qisaasayo oo hadhow camalkiisii la siinayo kana dembigiisii dusha laga saarayo nusuustaa sheegtay marka kuwaasoo kale waxay leeyahay aayadda noocaasi waa sidaasay caam u tahay oo imaamu shaafici baaba ka mid a oo wuxuu u deliishadey qofka hadduu qof kale qur-aan u akriyo ama qur-aan u akriyo inaanay gaadhin buu u deliishaday ya oo yidhaahdo ilaa camalka qur-aanka aan akriyay hawaabkiisa ilaahw hebel ka abaalmari sheekaygi fulaan baan u hadiyey allaahuma balliq hawaabahu lilqaari'iina qaari'iintoo dhan baan u hadiyey wax alla waxay qur-aan akriyaan hadiyaddii waxba kama jiraan adigana isdhaafisay isagiina ma aqaan wallahu aclam in dee aada isdhaafisay oo intaa ilaahay ka kaaga duujiyaye laakiin kolley kaa kale kaa kale wax soo gaadhay ma jiro selafkiina ma ahay nebigana lagama hayo saxaabadiina lagama hayo walow kaana khayra lasabaquuna ilayhi ayuu yidhi sheekh ibnu kaiir markuu qowlka imaamu shaafici soo guurinayay wakadalika cumro fara badan oo leeda ayeydii buu cumraystay hawadiisii u cumraystay cumro cumro cumro xaj xaj xaj xaj wax walbuu leeyahay hawaabkiisa ilaahay baa udxiyo badan way qalayaan uu leeyahay udxiyada iyadu waa sadaqadii waa laga beenay soo gasho marka almuhim saasaynu isaga daynaynaa wa an laysa lilinsaani insaankii uma sugnaanin ilaa maa sacaa waxa uu shaqaystay mooyaane wa anna sacyahu shaqadiisana sawfa mar dambe ayaa yuraa la arki doonaa oo adigu waxaba inaad istaskiyeysa maahee haddaad qof camal wanaagsan tahay muslimiintaaba ku arkaysa adduunyada markaad joogto waqul icmaluu fasayara allahu camalakum wa rasuuluhu waalmu'minuun mu'miniinta iyo alleba waa waa muujinayaano camalkaaga ilaahay baaba muujinaya haddii aad adigu camal wanaagsan adduunyada xataa ku samayso aakhirana waa waa maarata waa lagu muujinaya uma yujaa waa la abaalmarinayaa hu alinsaan hu camalkii baa lagu abaalmarinaya aljazaa abaalmarintii alawfaa ee oofinta badnayd ee kamaalka badnayd saasaa ku taale anna iyo inna labadaba waa la akriyay anna haddii la yidhaahdo waxay ku cadfan tahay bimaa fii suxufi muusa oo hadda aynu ka soo sheegnay anlaa tasilu waasira iyo an laysa lilinsaan ana sacyahu sawfa yura uma yujza ljazaalufa afar baynu ka soo sheegnay soo maa wa anna ilaa rabbika almuntaha kii shanaad buu ku noqonayaayo marka koob iyo toban shay baa ku yaallay markaasay noqonaysa fii suxufi muusa wa ibraahiima koob iyo toban shay oo uu ugu horayso anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa ayaa ku yaallay wa anna ilaa rabbika miyaan loo sheegin wixii fii suxufi muusa wa ibraahima ku yaalay oo ay ka mid tahay anna ilaa rabbika rabbiga xaggiisa ayaa almuntahaa noqoshadu ahaatay isagunbaa loo noqonayaa inna ilaa rabbika rujca meesha loo noqonaya aakhire lagu intuhanayaa waa isaga janniyo naar baa loo noqonaya waxaa kaloo lagu soo wariyey almuntahaa laa fikrata fi rabbi rabbi lagama fekeri karo oo waa intihaa o hadduu shaydaanku ku yidhaahdo adiga yaa ku abuuray cirkii dhulka yaa abuuray yaa abuuray ilaahay marka rabbigaana yaa abuuray hadduu ku yidhaahdo istacid billahi walyantahi falyastacid billahi walyantahi marka intihaagu lagama lagama maxaan ku dhahdaa fekeri karo ilaahay wixii ku saabsan makhluuqaadkiisa unbaa laga fekerayaaye lagama fekeri karo wa anna ilaa rabbiga rabbiga xaggiisa ay almuntaha dhammaasha ahaato maskaxda bini aadamkuba ma keeni karto inay rabbigeed ka fekerto oo nebiga calayhi salaat slam xadiis waxaa laga soo wariyey tafakaruu fii aalaa'i illaahi walaa tafakaruu fi illah tafakaruu waxaa ku fekertaan fii aalaa'i illaahi nicmooyinka ilaahay iyo makhluuqaadka ilaahay ku fekera taa ka fekera walaa tafakaruu fi illah fii daati illaahi ilaahay ha ka fekerinina wain allaha khalaqa malakan faina allaha khalaqa malakan ilaahay wuxuu abuuray malag maa bayna shaxmati udunihi ilaa caatiqihi masiiratu alaaثumiati sana ilaahay wuxuu abuuray malag ay u dhaxayso shaxmatuludun waa halkaa yare dhegtaa yare jilicsan halkaa jilicsan ee dacalka ilaa iyo caatiqa caatiqna waa halkaa garabka intaaba le intay udhexaysa le taa kana maahe isaga intiisaasaa waxaa u dhexaysa alaaثu miati sana masiiratu alaaثu miati sana saddex boqol oo sannadood saddex boqol oo sannadood in loo socdo baa halkaa dhegta iyo halkaa garabka udhexaysa malaggaa kaasuu ilaahay abuuray bal hadda ka fikirka malaggaa ka fikir saddex boqol oo sannadood in loo socdo ayaa malagka dhegtiisa iyo garabkiisa isu jiraan kaasaa ilaahay abuuray bar markaa si aad uga fekeri kartaa ilaahay hadduu waxa saasa abuuray ama malagga saasa abuuray markaa ha ka fekerina wa anna ilaa rabbika rabbiga ayuu ahaaday xaggiisa almuntahaa dhammaansho ama yoolgaadhku xaggiisuu ahaaday wa annahu ilaahay huwa isagu adxaka waa ka qosliyaa cidduu doonaayuu ka qosliyaa waa abkaa waa ka boohiyaa waa ka oohiyaa kii booyaya iyo kii qusliyaba iyo sababtoodaba oo sababta oohintu waa murugo iyo xusni sababta daxika iyo qosolkuna waa farxad marka daxiga ilaahay baa ku abuuray bini aadamka iyo maxaan ku dhahdaa oohintaba iyo sababtoodaba faraxa iyo xusniga iyo suruurka iyo qamiga ka adduunyada ayuu ka qoslinayaa kiu doono wuu ka qoslinayaa maarata ka oohinayaa kuu doono aakhirana waa ka qoslinayaa adxaka ahlaljanna fi ljanna wa abka ahla annaar fi nnaar ilaahay tabaaraka wa tacaala wa annahu huwa adxaka wa abka wa annahu ilaahay huwa isagu adxaka waa ka qosliyaa oo daxiga iyo sababtiisaba isaga abuuray wa abkaa waa ka oohiyaa ilaahay cidduu doono wa annahu alle huwa isagu amaanta waa dilaa wa axya meelaha ay dhacdo maantay maalinkaa maanta oohinta iyo iyo qosolkuna waxaa ka mid ah mowdka cinda almowt qof la jecel yahay hadduu dhinto waa la ooyaa haddii qof yaroo la jecel yahay dhashana waaba la qoslaaba wa annahu huwa ilaahay amaanta waa waa dilaa oo markaas oohintu way dhacdaa waqtiga mowdka wa axyaa waa nooleeyaada oo waqtigaana daxika ayaa dhaca metelenba asbaabtiisa ka midta khalaqa almowta walxayaa cid kaloo aan isaga ahayna ma kari karto marka wuu wuu dilayaa cidduu ciddii o dhan wuu dilayaa marka hadiyo jeer waktiyada maalinka maanta la la qof dhintana waa tan la ooyo waqtiga hadduu inan reer aan caruur lahayn oo inan u dhashana waa la qoslaa sida badan shaacirka waa ki yidhi waladadka yabna waladadka umuka yabna aadama daaxikan wannaasu waladadka ibnuka waladadka umuka yabna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruuran waladadka ummuka iyo bna aadama baakiyan ibni aadanow hooyadaha waxay ku dhashaa adigoo ooyaya ilmuhu markuu soo dhaco waa kan yaro ooya waladadka ummuka iyo bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruuran dadkiina waa qosli alla inan baa dhashay haddii weliba aada loo sugayo reerka carruur hore aan lahayn waa dhallaan la jecel yahayo waa la koolkoolinaya waa lagu qoslaya inan wiil baa soo dhacay baa laleeyahy ya fajhad linafsika fajhad linafsika an takuna idaa bakow xawlaka maxaa ahayd an takuna masru daaxikan masruuran waa gabayga iga akrineen waxaad ku dadaashaa oo naftaada kula dadaashaa hadhow markay kaa dulooyaya inaad dhimato markaad ilaa dhimatana way kaa dulooyayaane hadhow markay kaa dulooyaya inaad dhimatana adoo qoslaya inay iyagu ooyaan weligii misi ooya alla hebel baa naga dhintay alla odaygii dhimay xaajigii haye ha iska ooyeene adigu haddaad hoosta ka faraxsan tahay oo qoslayso maxaa kaa galay iyo waxbaarba iska ooyey o iska aamusi marka fajhad linafsika idaa bakow cinda mowtika an taku maxay ahayd daaxikan an takuna daaxikan masruura aw kamaa qaal markaad adigu almuhim dhimanayso ee iyaguna ay ooyayaan inaad qosasho oo mid faraxsan noqoto ku dadaal oo camalkeeda samayso sidii markii aad dhalateed yarayd ee aad oyday ay iyagu uqosleeyeen oo faraxsanaayeen marka wa annahu huwa alle adxaka wuu ku qosliyaa wa abkaa wuu wuu ka ohiyaa cidduu doono wa annahu isagu amaanta waa dilaa waaxyaa waa nooleeyaa wa annahu ilaahay khalaqa wuxuu abuuray azawjayni labadii sinfi addakara ka lab iyo waluntaa ka dhig buu abuuray min nudfatin buu ka abuuray idaa tumnaa marka la tuuro oo raximka lagu tuuro marka wa anna calayhi korkiisa ayay ahaatee annash'ata soo amaamudidii aluqraa ee kale inuu dadka soo nooleeyo wa annahu alle huwa isagu aqnaa qani buu ka dhigaa wa aqnaa waa u kaydayaa oo qanigu waxa weeyaan qof kifaayo haysto intii ku fillayd ee maalinka maanta masaariiftiisi iyo xoogaagiisii buu haystaa waa qani su-aal iyo uma baahna inuu cid wax daweydiista iyo in lagu sadaqadaystiyo uma baahnee waa nin isku filan wa aqnaa waa u kaydayaaoo qinya ayuu helaayo qunyadu waxa weeyaan inaad kayd leedahay matelmade daaro waaweyn iyo waxbaa kuu dhisan ninka lacagtu markay ka soo hadho masaariiftii iyo xoogaagiina kaashna u haysto haddana daaro waaweyn oo albeergooyin iyo makhaaro waaweyn iyo kara waxay ka socoto dee kayd baa meesha yaalla soo maaha ama beero waaweyn iyo dhul halkan yaalla iyo waxyaabahaasina dee waa dhule laakiin inta yare u isleeyahay masaariifta ku warwareejinaya markuu haysto waa qani laakiin dee qunyo ma haysto marka wa annahu ilaahay huwa aqnaa waa hodmiyey wa aqnaa waa u kaydeeyey oo kayd buu siiyey isagaa ayaa tasarufkaha isaga iskale wa annahu ilaahay isagu huwa rabu shicraa xiddigan shicro la yidhaahdo kee u rabbigaa weeyey carabta qaar baa caabudi jirayoo wuxuu soo baxa kulaylaha xaggan koonfurteenaasoo kale dhinacaasoo kale ka soo baxa marka xijaaz la joogana yaman yamaani baa la yidhahdaa ashicr alyamaniya baa la yidhahdaa baalahan xidiga ahaynu lahayn guri habaarqaba hooyadii jidjiiday halka kan waqbaarka la yidhaahdo xaggaasuu kasii xigaa waqtiyada maarantay kaliisha aada u badanta anuma aqaan somaaliya wax lagu odhanayo halkaasay ku sheegayaan kutubo wa annahu ilaahay ahlaka wuxuu aaday marka kaa la caabudayo isagaa rabbiga abuuray wa annahu ilaahay ahlaka wuu halaagay caadan caad buu halaagay caadii alulaaye hore marka caadan waa tee la yidhi waa odaygii dhalay weeyaan waa inagii soo marnayoo waa caad ibnu iram ibnu saam ibnu nuux ayaa odaygaasi ka soo tafiirmaan alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama daati alcimaad wa hamuuda hamuud buu halaagayoo famaa abqaa muu baaqi yeelin cidba kama baaqi yeelina wuu wada dhameeyey marka hamuudna waa qowmu saalixa waa garanaynaa waa inu isku weyn hadda soo marnay weyaan iyana waa la halaagay oo caadna dabayshii baa halaagtay qararcalahayd thamuudna waxaa halaagtay maxaanku idhaahdaaye sayxadii iyo qayladii baa halaagtay ninkii waalaaye la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayaa mid baa loo keenay iyo li nimanka la yidhaahdo thaqiif banu thaqiif nimankaas niman imtixaana kasoo bixi jiray moogta oo mukhtaar iyo xajaaj iyo niman shayaadiina ka soo baxay markaasaa markaasuu ninka nimankaas hamuud bay ka hadheen nin carabaa yidhi xajaaj iyo qoladiisu hamuud bay ka hadheen markaasuu iisoo qabto waa loo soo qabtay markaasuu waa dilayaa xad waa murtad waayo maxaad ku dilaysaa lay wahamuuda famaa abqaa baa ilahay ui wahamuuda hamuud famaa abqaa ilahay ma baynayn irtada wuu ridoobey ui kafara bilah leannu ilahay wuxuu leeyahay wallahu yaquul wahamuuda famaa abqaa hamuud ilahay cid kama reebin annagana wuxuu nagu sheegayaa reer hamuud inaanu ka hadhnay haddaanu banu saqiifna wahamuuda hamuud hamuudna waa halaagay oo famaa abqaa cidba kama reebin wa qawma nuuxin wa ahlaka wuu halaagay qowma nuuxin nuux qoladiisana wuu halaagay min qabl hore ayuu halaagayoo caad iyo hamuudba way kasii horreeyeen inahum qowmu nuux kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu adlama kuwa dulmi badan oo reer caad ka dulmi badan iyo reer tamuudba oo adqaa ka qooqi badan oo ka xadgudub badan leannao sagaal boqol iyo konton sano waa kuwii nebiga ilaahay dhibayey waalmu'tafikata waa ahwaa ahwaa waa uu soo riday ama wuu hoobiyey almu'tafikata tii labadabagediyeyna waa soo hoobiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala waa qowmu luud iyaguna oo sida loo soo hobiyeyna waxaa weeye in dhulkii lala gooyey oo dabadeedna lasoo afgembiyey dhulkii ilaa itifaaqku waxaa weeyaan waa inqilaab dhulkii baa lala qalbiyey jacalnaa caaliyaha saafilaha iyo in dhagxaan la soo raaciyey ahwa dhagxaantii baa lagu soo tuurtuuray oo markaa dhagxaantii baa lala dhacay waalmu'tafikata tii la dabagediyeyna ahwa waa ahwa waa soo hobiyey asqadaha waa soo riday oo meel sare ayuu ka soo riday waa soo hobiyey almu'tafikata tii la dabagediyey waa quraa qowmi lood fakhashaaha wuxuu daboolsiiyey maa khashaa wixii uu daboolsiiyey wax la yaab le baa daboolayoo markii haddaa dhulka lala gooyeyna dhagxaan baa lagu soo arjumay fabiayi aalaai rabbika tatamaaraa fabiayi aalaai rabbika rabbiga nicmooyinkiisa tii ka mid ahoo bini aadanow tatamaaraa aada maaragtay iska shakisiinaysaa haadaa kani haadaa kan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nadiirun mid digaya weeye mid digaya oo min annuduri luulaa digayaalkii hore ka mid ah nebi nuux ilaa laga soo bilaabo ambiyadaa hore ee maaragtay ahayd mundiriinta ahayd ayuu ka mid yahay haadaa ay muxamedun sala allahu calayhi wasalama nadiirun mid digaya weeye oo ka mida min annuduri luulaa digayaalkii hore oo kale jinsigiisi ka mid ah waxa uu ka digayaana azifat alaasifa waa nadiiru lcuryaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ana nadiiru lcuryaan markuu isugu yeedhay quraysh markay soo degtay wa andir cashiiratka laqrabiin carabtii isagoo qaraabadii ka bilaabaaya ayuu qurayshtii qabiilqabiil ugu yeedhay markaasuu yidhi kaalaya markaasuu yidhi ana nadiiru lcuryaan nadiiru lcuryaanow maxaa tahay waxa weeyaan ninka marka la yidhahdo or halkaasoo colka naga eg buur baa la saari jiray buur fog markaasaa or colka inaga eeg markuu colkoo soo ordaya arko ayuu ilaa telefoon laysu soo diraya waxba kale ma jirine ayuu intuu soo cararaabuu maryaa la baxaa maradii go yara ayuu guntanaa ayuu intuu isqaawiyo ayuu luni jire macnaha ka kacay ka kacay ka kacay wey ka kacay lena soo geliy markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa isugu wada yeedhay qoladii oo ay wada yimaadeen ayuu yidhi ana nadiiru lcuryaan luqadoodiibuu kula hadla war kii ciidanka ka digi jiray ee maalinkaa maanta ah ee ahaa eegida ee ciidanka maalinkaa colka jiraya ee colka ilaalinayay ayaan ma garanaysaa sidiisii oo kale ayaanahay weeyaan sidiisii oo kale ayaanahay waayo maxaan la digayaa azifad waxaaba dhowaatay alazifatu dhowaatadii baa dhowaatay qiyaamii baaba dhacaya oo waaba lagama gaadhsiin karaba azifad way dhowaatay alazifatu tii dhowaatay baa dhowaatayoo sida ilaahay noogu yidhi odhanaya suuraddii dambe iqtarabat isaaca saacaddii baaba dhowaatay laysa lahaa uma sugnaanin laysa uma sugnaanin lahaa saacadda min duuni illaahi ilaahay sokadii kaashifa mid celinaysaa uma sugnaanin cid inaga hor istaagayso le qiyaama ma dhici karo ma jiro ama laysa lahaa uma sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sokadii kaashifatun cid og maalinta ay dhacayso qaala allahu tacaala afa min hada alxadiidi xadiidkan oo qur-aanka xaggiisa miyaad tacjabuuna aad la yaabaysaan oo aad qariibsanaysaan oo tadxakuuna waa qoslaysaan istihzaa'an idinkoo ku jeesjeesaya oo walaa tabkuuna ooyi maysaan ooyi maysaan wa antum idinkuna xaal saamiduuna kuwa a qaafilin aad tihiin oo iska lahwisan oo qaflad iyo lahwi ku jira ayaa sidaa yeelaysaan ka jooga fasjuduu sujuuda oo u tukada lilaahi alle u tukada oo wacbuduu caabuda taa ka jooga afa min hada alxadiidi xadiidkan xagga qur-aankan xaggiisa miyaad tacjabuuna la yaabaysaan oo wa tadxakuuna aa qoslaysaan oo walaa tabkuuna aydaan ooyeyn qur-aanka sidaa u hadlaya ee digniinta ah waa wax dhab ah oo xaq ah oo rasmi ah marka in si dhaba loo qaata bay ahayd laakiin wa antum idinkuna saamiduuna waaba iska haysaysaan asmid lana hani lana bay culamada qaar yidhaahdeen oo selafkii laakiin waxa weeyaan luuqatulyaman bay ku tahay bay yidhahdeen laakiin waxa weeyaan kafladun baa ku jirtaanoo hees iyo buuq iyo waxay isugu daraanba dee kulle qaylun bay kala hortegeen laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiih lacallakum taqlibuun wa antum idinkuna saamiduuna waxaa tihin kuwa kuwa qaafiliina ee fasjuduu sujuuda lilaahi alle wacbuduu caabuda waa sujuuddii ugu horreysay qur-aanka meelaha la sujuudo tii ugu horreysay soo degtay weeyaan sujuuddii ugu horreysay qur-aanka meel la sujuudo meelaha sujuudu tilaawaha soo degtay weeyaan markaa wayna sujuudeen carabtii iyo qoladaasu iyagoo le macnaha ilaahyadaydiibuu ammaanay ilaa mid ciid yar qaatay oo dhab iska saaray wejiga mooyaane saasna waad maqashay wallahu subxaanahu watacaala aclam ilaahay hanaga dembi dhaafo dembigana allah handhaafo waa ka gelab gelabsiinay wasala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed